bismillaah raxmaan raxiim halkan waa hornabis price daily news jigjiga somali region kusoo dhawoow xidhmadanada ama bodcastiga sagaal iyo tobnaad oona kaga hadli doono oo barnaamijka samafalka xilliga xagaaga ee heer qaran oo markii ugu horeysay lagu qabtay xarunta dowladda deegaanka soomaalida ee jijiga barnaamijkan oo ah mid ku dayasho mudan ayaa waxaa iska kaashaday xukuumadda deegaanka soomaalida iyo xafiiska baarlamaanka ee federaalka etoobiya afhayeenka golaha wakiilada shacabka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya mudane tagase jaafo iyo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar ayaa daahfuray barnaamijka isxilqaanka dadka danyarta ah guryaha loogu dayactirayo iyadoo oo sidoo kale dhirbeeris uu sameeyey caasimadda deegaanka ee jigjiga dhirbeeristan ayaana qayb ka noqon doonta barnaamijka cagaarinta ee dalka si guud uga socda xafiiska baarlamaanka dalka iyo xukuumadda d d s oo iska kaashanaya ayaa waxay dayactir ku bilaabeen guryo gaarhaya soddon qoys guryo gaarhaya ilaa soddon guri oo ay leeyihiin soddon qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada jigjiga haddaba barnaamijkan samafalka xagaaga oo markii ugu horreysay lagu qabtay caasimadda dowladda deegaanka soomaalida ee jigjiga ayaa kusoo aadaya xilli ay roobabku xagaagu ka horan yihiin dawaaxiga gobolkan faafan mukhtaar bashiir aadan hornebis baris jigjiga somaali regin warkan oo aanu kasoo xiganay xafiiska warfaafinta dowladda deegaanka soomaalida ayaanu idinla sacsiinaynay ammaano alah amaala rasuul maalin wanaagsan kulan dambe oo xiiso leh